halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegeystayaal idinku soo dhoweyneynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska waxaannu xaawa hore idinku sii wadi doonaa warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika maadaama warqaddii koowaad ee reer tesalonika ay adkeynaysay soo noqoshada ciise masiix u soo noqonayo kiniisaddiisa ee loo yaqaano kulanka ciise masiix ee hawada lagula kulmayo ayaa warqadan labaad ee reer tesalonika ay adkaynaysaa soo noqoshada masiixa dunida uu ku soo noqonayo marka labaad oo uu dunida ka taagi doono boqortooyadiisa raxigane irxamallo naxariiso waa ka soo sare kacayo samada ayuu ku sabro quduska ayaa qoraye irxamallo naxariiso khayrahaynu waa soo noqon qiyaamuhu inku qarxin on qubuurka la qimayne irxamallo naxariiso injiraacdayuu ajiiba agtiisa ayay istaage ilida ilaayay aadee irxamuno naxariiso casiyaalkii ah cajiba cadabta lagu ciqaaba codkooda lacaananane markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay aayadda shanaad ee baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub markaasuu rasuul boolos lahaa miyaynaan xusuusnayn inaan waxyaalahan idiin sheegnay markii aan weli idinla joogay bawlo si faahfaahsan buu kaga hadlay arrinka ku saabsan kan masiixa mucaarada inkastoo wacdiyayaasha qaar aanay ka hadlin ha yeeshee bawlo si tafaftiran ayaa uu kagala hadlay reer tesalonika oo waxa uu leeyahay miyaynaan xusuusan inaan idiin sheegnay markii aan weli idinla joognay xalkaasu waa hubaal oo caad ma saarnaa iminkana waxaanu eegaynaa maadada ku saabsan sharci darrada aadmiga waxaa xakameynaya inuu yahay ruuxa quduuska si markaa ay inku ogaataan xaagan ku saabsan sharci darrada aadmiga ayaa waxaa loo baahan yahay inaan lasoo kala baxno warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayaddii lixaad baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haatan waad garanaysaan waxaa joojinayaa in isaga wakhtigiisa la muujiyo haddaba maxaa xakameynaya sharka dunida kan xakameynaya sharka ee anigu aan garanayo waa ruuxa quduuska dowladuhu ma xakameyn karaan oo ciidan ku filan uma hayaan dowladdii reer rooma ayaa iyaduna shaqo aan ku lahayn oo maarayn weyday waxaa keliya ee maarayn kara sharka waa ruuxa quduuska haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika cutubka labaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan waayo qarsoodiga dembigu haatan waa shaqaynaya laakiin kan haddeer joojinaya waxa uu joojinayaa ilaa jidka laga qaado isaga balaan aayaddan idiin fasiro waxaana rasuul bawlos leeyahay qarsoodiga sharcilaawayaasha waxaa loo jeedaa in dunida maanta uu ka jiro sharci darro ha yeeshee sharci darradu way xakamaysan tahay oo arki maysid sharcilaawayaasha oo samaynaya wax waliba ee ay doonayaan waxaa jira nidaam iyo shuruuc la raaco oo xoog leh oo ilaah uu ugu talagalay dadka qaarkii haddii ay gaboodfal samayn lahaayeen waxa ay ka cabsanayaan qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda oo xoog leh baryahakan marka waa qayb ka mid a ruuxa quduuska ee ku jira muujinta waxyaalaha xoogga u yeelaya hay-adaha sharciga ee dunida ka jira maanta ciise masiix waxa uu inoo sheegay masaalkii gocannada waxa uu yidhi mirihii waa la beeray oo way korayaan waxaa kaloo la koraya ama la baxaya gocannadii kii sharka lahaa beeray markii haddaba ruuxa quduuskahi dunida laga qaado waxaa bilaabanaya sharnimo aan horey loo arag oo ka soconaysa meel waliba dadku cidna ka baqi maayaan oo hay-adaha sharciga ee iminka xoogga leh meesha way ka baxayaan waxaana yaraanaya kuwa samaha ka fakera oo ma jiri doonaan hay-ado samafala oo ka shaqaynaya ama maalgelinaya mashaariicda kala duwan ee dunida taasina waxa ay keenaysaa in sharku u qarxo si xoog badan oo uu gaaro heer isaga oo kale aan horey loo arag taasina la yaab ma leh waayo wakhtigaasu waa markaa dunida uu ka soconayo dhibka weyn oo isaga oo kale aan dunida lagu arag waxa aan soo aragnay haddaba in iminka kuwa ilaah ka cabsada iyo kuwa kaleba ay wada nool yihiin oo weli dunida uu xukumayo ruuxa quduuska waxaana taa ugu wacan in masiixiyiintu ay kharash badan ku bixiyaan howlaha la xidhiidha samafalka iyo weliba inay indha indheeyaan si bal ay wax uga qabtaan gaboodfalka dunida ka socda iyo arrinka ku saabsan tahluukada ka jirta dunida maanta inkastoo sharku uu ku badan yahay dunida haddana sharku sidii uu ahaa uma socdo waxaana ugu wacan masiixiyiinta oo qayb libaaxa ka qaata la dagaalanka sharka iyo dembiyada waayo waxaa iyaga ka dhex shaqaynaya ruuxa quduuska haddaba waxaa imanaya wakhti sharka la fasixi doono waxaana arrinku uu noqonayaa mid argagax miirana oo fawaaxishada dunida lagu sameeyana aad bay u badnaanaysaa wakhtigaasi isaga ah waa wakhti aanu qofka aadmiga ahi jeclaysan doonin haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu dhegaystayaal iminkaba eegaynaa isla warqadan labaad ee reer tasalonika cutubka labaad aayadda siddeedaad baalka saddex boqol saddex iyo lixdan iyo xadiga cusub waxaana qoran sida tan markaasaa waxaa la muujin doonaa sharcilaawaha kan rabbi ciise masiix ku haligi doono neefta afkiisa oo imaatinka muuqashadiisa uu ku baabi'in doono marka uu leeyahay rasuul bawlos sharcilaawahaas ayaa ula jeedaa kan masiixa mucaarada oo loo yaqaano weliba ninka dembiga leh iyo wiilka haligaadda kaasina waxa uu noqon doonaa mid dunida oo dhan ka taliya ma jiro awood istaajin karta kan masiixa mucaarada waxaa keliya oo istaajin kara kan masiixa mucaarada ciise masiix ilaah waa kan keliya ee dunida amar ku abuuray waxaana rasuul bawlos leeyahay haatan kan rabbi ciise masiix ku haligi doono neefta afkiisa marka maadaama ruuxii rabbigu uu ku shaqaynayo masiixeennu waxa uu lahanayaa awood rabbaani ah oo la mid a tii dunida lagu abuuray markaasoo uu lahaa iftiin ha ahaado iftiin baana ahaaday oo sida muuqata masiixa hadalkiisa ayaa uu ku dili doonaa kan isaga mucaarada innaguna maanta waxa aynu leenahay kitaabka quduuska oo ah hadallada qoranee ilaah hadallada qoranee ilaah way nool yihiinoo shaqeeyaan markii haddaba masiixu dunida uu ku soo noqdo waxa uu u imanayaa sida isaga oo ah hadallada nool ee ilaah bawlosna waxa uu leeyahay oo imaatinka muuqashadiisa uu ku baabi'in doono haddaba inkastoo turjumada soomaaliga ayaan ka muuqan ayaa waxaa hadallada ku jira oo ay noqonaysaa oo imaatinka dhalaalka muuqashadiisa imaanshihiisa labaad ayaa waxaa jaahiisa ka muuqanaya dhalaal iyo iftiin waxaana lagu sifeeyaa markii hore ee masiixu dunida yimid inuu ku yimi iftiin iyo dhalaal bawlosoo la hadlaya haddaba tiitos ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad waa warqaddii tiitos loo qoray ee aayadda koob iyo tobnaad ee baalka saddex boqol toddobiyo tobaatan ee exdiga cusub waa kitaabka buluugga ah ee waxaana qorniinku uu leeyahay waayo nimcadii ilaah way muuqatay iyada oo badbaado u keenaysa dadka oo dhan haddaba marka uu soo noqdo kol dambeeto waxaa muuqanaya dhalaal weyn iyo iftiin isla sidii kol horeba la arkay markii uu dunida u muujiyey dariiqa badbaadada imaatinkiisa koowaad laba siyaabood baa loo arkayaa waxa uu baytalxamti yahuudiya yimi isaga oo gabana dabadeetana waxa uu howsha wacdiiska ku bilaabay markii uu jiray soddon sannadood isla wakhtigaasi ayaa uu yimi macbuudka oo uu ka eriyey dadkii wax ku kala iibsanayey wuxuuna yidhi guriga aabbahay waa goob isaga lagu caabudo ee ma aha goob lacag lagu sameeyo marka uu soo noqdo laba siyaabood baa loo kala dhigaa waxa uu isugu yeerayaa kiniisadiisa inay isaga hawada kula kulmaan dabadeetana waxa uu imanayaa dunida si uu halkaa uga taago kiniisadiisa wuxuuna kan masiixa mucaarada ku dili doonaa neefta afkiisa oo waxa uu ku halligi doonaa dhalaalka iftiinkiisa waxaannu iminka haddaba eegaynaa maaddada ku saabsan sharcilaawaha oo muuqan doona wakhtiga dhibka weyn wax badan ayaa dhegaystayaal laga leeyahay kan masiixa mucaarada oo isagu ah mid shayddaanka la jira iyo weliba mid dembi fale ah iyo sharcilaawe haddaan markaasi faallada ka eegno kitaabka axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan kaas imaatinkiisu waa sida shuqul shayddaan oo xoog leh oo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaa'ibyo been ah oo dhan qofka laga hadlayaa waa kan masiixa mucaarada oo ku shaqaynaya awoodda shayddaanka kelmadda awoodda waxaa afka griiga lagu yidhaahdaa dunamis waxaana ay ka macno tahay awood muuqata iyo cajaa'ibyo waxaana aan u malaynayaa inuu lahaan doono awood wax lagu bogsiiyo oo uu maareeyo dabaysha waxaad xusuusataa sidii uu duufaanta ugu baabi'iyey reerkii iyo hantidii ayuub waxaana halkan laynoogu sheegayaa in shayddaanku lahaanayo xoog uu cajaa'ibiyo ku sameeyo wuxuuna lahaanayaa awood uu dadka ku bogsiiyo waxaana ay taasu keenaysaa in wax layska weydiiyo kuwa sheeganaya in awoodda masiixa ay dadka ku daweeyaan waayo ninkaas kitaabka lagu sii waxyoonayo ayaa la leeyahay waa nin mucjiso sameeyo oo waxaana uu ninkaasi ku shaqaynayaa xoogga shayddaanka nin kasta ee mucjiso sameeya lama odhan karo ilaah buu ka yimid waana asbaabta ay inoogu ahmiyad ballaaran tahay inaannu indhahayaga dadka ka qaadno oo saarno masiixa waana inaan rumaysad ku soconno marka la leeyahay mid calaamooyin iyo cajaa'ibyo sameeya ayaa loo jeedaa in mucjisooyinkiisu ay noqon doonaan kuwo la asmici karo waxaana ninkaasu lahaanayaa awood kuwa xigmadda leh ka yaabinaysa hadday noqon lahayd dhanka cilmi sayniska iyo haddii kaleba waxa aad mooddaa in dadkii uu ka dhammaaday adkaysigii oo haddii dhibaato aan weyneyni ay soo food saarto waxa ay ka walwalayaan dhibaatada iyaga oo doondoonaya inay isticmaalaan marin waliba ee ay kaga badbaadi karaan dhibaatada waxaa loo baahan yahay inaan yeelanno dulqaadasho waxaana iska cad kuwa aan ku gaamurin oo aan aad u baran hadallada qoran ee ilaah in ay u dhacayaan sixiroole iyo mucjisoole weliba ee ay la noqoto in uu ka soo furan karo dhibaatadooda weli waxaannu ku jirnaa haddaba sifaha laga sheegay ninkan mucjisameeyaha ah ee loo yaqaano kan dembiga leh kan masiixa mucaarada iyo weliba wiilka haligaadda waxaana uu rasuul boolos leeyahay iyo cajaa'ibyo beena oo dhan haddaba waxaa lagu yaqaanaa inuu dadka been u sheego oo uu mucjisooyin iyo layaab ku eldoofiyo waa mid baarayaasha xigmadda leh ay ku qanci doonaan hadalladiisa maalmahaas dadka dunida jooga oo dhammi waxa ay ka hadli doonaan ninkan dembiga leh kuwaasoo odhan doona war ninkan hogaamiyaha inoo ah waa macallin weyn baleeg mucjisooyinka uu samayn karo iyo layaabka ama wacdaraha uu dhigayo haddaba waa kuwama kuwa beentiisa iyo cajaabiyadiisa u dhici doona waa kuwa aan rumaysnayn injiilka haddaan markaa dhegaystayaal horay idiinku sii wada xigashada warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika ayaannu eegaynaa iminka cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan iyo khiyaanada xaqdarrada oo dhan waxaana leh kuwa lumaya maxaa yeelay waxa ay diideen inay runta jeclaadaan oo ay sidaas u badbaadaan haddaba kan shir kale oo welibana ah kan masiixa mucaarada waxa uu wax waliba ee uu sameeyo ku samayn doonaa khiyaanada xaqdarrada oo dhan oo waxaa leh kuwa lumaya maxaa haddaba kuwa lumaya loogu sii daayey khiyaanadiisa waxaa khiyaanadiisa loogu sii daayey ayaa laynoogu sharaxayaa qaybta dambe ee isla aayaddaas oo waxaa la leeyahay waxa ay diideen inay runta jeclaadaan oo ay sidaas u badbaadaan waxaan anigu haddaba rumaysanahay in injiilka uu gaari doono daafaha dunida oo kuwa diidana ay noqon doonaan kuwa lumaya kuwa aqbalaana ay noqonayaan kuwa aan la khiyaamayn doonin haddaan horay idiinku sii wado xiisada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda koob iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo sababtaas daraaddeed ayaa ilaa ugu soo diraa wax qalad kaga dhex shaqeeya si ay been u rumaystaan ilaa waxa uu dunida u daynayaa inay beentooda rumaystaan maxaa haddaba ilaa ugu daynayaa in ay beentooda rumaystaan miyaan la oran karin taasu xaq maaha haddaan su-aashaas ka jawaabo ayaan idinku leeyahay lama odhan karo taasu xaq maahan waxaana ay la mid tahay sidii ilaa niyaddii fircoon u adkeeyey waayo ilaa waxa uu doonayey in fircoon sameeyo waxa niyaddiisa ku jira haddaba dadka diidaa inay rumaystaan injiilka ayaan xagga qalbiga ka doonayn markaasaa ilaah u daynayaa waxa qalbiga ay ka jecel yihiin waayo dooni maayaan inay rumaystaan ilaah iyo ereygiisa waxaana ay ka jecel yihiin inay been rumaystaan waxaa jira dunida maanta caasinimo sii kordhaysa oo dadkiina iyaga oo arkaya runta ayaa ay ka dooranayaan beenta oo iyaga oo iftiin arkaya ayaa ay gudcurka uga leexdaan waa wax la yaab leh haddaba dhegaystayaal in dunida mar waliba ay iftiinka ka jeceshahay gudcurka tusaale ayaan idin siinayaa waxa aan giddigan wada garanaynaa sida uu qabiilku u naafeeyey dadkayaga waxaaba ka sii daran in mid waliba oo innaga aynu garanayno in qabyaaladdu ay laciifnimada ka mid tahay haddana weli waxaa inagu dhex jira cadifad qabiil waxaase jira kuwo yar oo innaga ah oo aan jeclayn in ay qabyaalad ku shaqeeyaan isla sidaasi oo kale waxaa jira dad yar maanta marka la eego dadka dunida ku nool kuwaasoo haatan iftiinka injiilka soo raacay mar waliba way yaraanayaan kuwa waxgaradka ah oo waxa ay ku cabiran tahay maamahadii soomaaliyeed ee lahayd indheer garab ragga uu ku yar yahay waxay haddaba raacin jireen naagana laguma arko taasina waxaa la ogaaday inaanay jirin oo haatan naagihii ayaaba indheer garadka u badan iminka xaq bay u leeyihiin inay iyaguna yidhaahdaan indheer garad dumarka uu ku yaryahay ragna lagama helo waxaanse anigu leeyahay indheer garad waa kan fahamsan injiilka wanaagga iyo iftiinka waa tii gabadhii heestay ee dadkeeda baraarujinaysay ee masiixiyadda ahayd ay tidhi injiilka la doona wanaagga la doona iftiinka la doona kuwaas ayaan anigu odhan karaa haddaan aragtidayda iyo rumaysadkaygaba isticmaalo indheer garad ilaa waxa uu mar waliba u isticmaalaa injiilka siyaabo dadka dunida ay ku gartaan iyaga oo isticmaalaya dhaqankooda iyo hidahooda iyo welibana suugaantooda dadka oo dhanna way arkayaan in injiilku nuur yahay oo uu ifinayo maanka iyo indhaha qofka rumaysadka leh waxaana qofka indheer garadka ahi ka fakeraa ilaah haddaba haddaan ku soo noqonno cashirka ayaa su-aal kale ay soo baxaysaa waxaana weye maxay tahay beenta ay rumaysanayaan kuwa uu khiyaamayn doono kan masiixa mucaarada haddaba haddaan taas ka jawaabo ayaa kuwo badan dhegaysan doonaan beentiisa marka uu leeyahay masiixu maahan ciise masiix weli dhegaystayaal waxaanu ku jirnaa xigashada warqaddii labaad waxaana aan eegaynaa haatan cutubka labaad aayadda labiyo tobanaad waxaana qoran sida tan in kuwa aan runta rumaysan laakiinse xaqdarrada ku farxay kulligood la wada xukumo sidaad arkaysaan ilaa xukun buu dusha ka saarayaa kuwa diida runta masiixa waxaana aan idinku leeyahay haddaba oo aan mar kastana idinku idhaahdaa haddii aad akhrisaan kitaabkan oo haddana aad diidan tihiin masiixa waxaad baylah u noqonaysaan wax kasta ee kale oo soo socda ee lagu diidi doono masiixa waxaana aan idinku leeyahay dhegaystayaal kuwiina diida masiixa ilaah ma hor istaagi doontaan haddaad doonaysaan inaan idin caddeeyo arrinka isaga ah ayaan u leexanaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka labaad ayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban markaasoo uu lahaa isaga oo u digaya reer korintos waayo waxaynu ilaah u nahay udgoonka masiixa xagga kuwa badbaadaya iyo kuwa lumayaba kuwa dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwa kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan haddaba waxaad arkaysaa in xukunka uu dhacay waxaana weeye in kuwa lumaya ay sayidka u noqonayaan udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho oo loola jeedo in qofku xagga hoose uu ka dhimanayo ama xagga ruuxa inkastoo uu u egyahay nin xigmad iyo maansooyin badan haddana maansooyinkiisu kuwo lagu liibaano noqon maayaan maxaa wacay waxaa ka maqan xigmadda oo sidii laynoogu soo sheegay ah ciise masiix haddii anigu aan diido masiixa waxa aan noqonayaa udgoonka dhimashada haddiise aan aqbalo waxaan noqonayaa udgoonka nolol ilaa nolol oo loo jeedo in nolosha adduun iyo tan aakhiraba ay hagaagayso iminkase waxa aan soo gaarnay maaddo kale oo muhiima waxaana weeye sida ay ficil ku noqonayso imaashaha labaad ee ciise masiix haatan bawlos waxa uu iminka soo gudagalayaa qaybta ficilka ah ee warqadan labaad marka la eego ifafaalaha aqoonta dhacdooyinka mustaqbalka ayaa qofka rumaystaha ah uu ku noolaanayaa nolol tilmaamaysa ama ka markhaati kacaysa inuu rumaysan yahay soo noqoshada masiixa markii haddaba qofku rumeeyo imaashaha masiixa ayaanay taasu ka dhignayn inuu ordo oo eeg eego samada oo yidhaahdo waxaan u malaynayaa in masiixu imanayo taas waxaa loo jeedaa ama loo qaadan karaa quduus iska yeel saddex siyaabood baa loo calaamadinayaa ama loogu calaamadinayaa kan aaminsan imaashaha masiixa waxaana ay saamayn weyn ku lahaanaysaa sida hadallada ilaah uu ku yahay socodkiisa iyo welibana waxqabadkiisa ama howshiisa waxaana aan ugu horumarinayaa maaddada ku taxalluuqda in rumaystayaashu ay heer ka gaaraan barashada hadallada ilaah iyadoo aynu taa ka duulayno ayaannu iminka isla eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika cutubka labaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan laakiin waxaa nagu waajiba inaannu mar waliba aawadiin ilaah ugu mahadnaqno walaalayaasha rabbigu jecel yahayow waayo waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado ku timaada ruuxa quduus idinka dhigaya iyo rumaysadka runta tan uu idinku yeeray injiilkayaga inaad heshaan ammaanta rabbigeena ciise masiix waxaan rumaysanahay in laba ayadood oo qura ay ina siinayso aragtida baasan oo ku cabbiran badbaadada habeen dambe ayaannu haddaba idiin kala dhigaynaa aayadaha aynu caaway ku soo gunaanadnay barnaamijka dalsho dembigayna loo daldaalo dushiisa ayuu ku qaadee irxamuno naxariiso towreedii hore ma turine waa turxan baxshood tosiye annana tubtiina tishiye irxamuno naxariiso khaa'iniintii aa qabato qorigii ayay ku qodbeen qudhiisi ayuu noqure oo irxamowno naxariiso xurma la'an bay xambaareen xabaal bay gelsheen ku xigen yuuxananka soo xigane irxamowno naxariiso waa ka soo sare kacayo samada ayuu u sabro quduska ayaa qoraye irxamuno naxariiso sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unkanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin